taliyihii ciidamada booliiska gobolka hiiraan gaashaanla dhexe maxamed macow xalane ayaa maanta lagu dilay bar kontarool oo ku taala deegaanka kalabeer xilli uu ku guda jiray howlgal uu ku sii daynayay gaadiid halkaasi ku xanibnaa taliyaha la dilay iyo saraakiil kale oo boolis ah ayaa waxa ay ka ambabaxeen magaalada beledweyne si ay u xaqiijiyaan amniga baraha kontarool ee canshuurta lagu qaado maleeshiyaad ku sugnaa barta kontarool ee kalabeer ayaa waxay rasaas huwiyeen markii ay halkaasi boolis ku gaareen waxaana isla goobta ku dhintay taliya macow waxaana ku dhaawacmay sargaal kale oo ka mid ahaa saraakiisha booliska dhacdadan maanta ayaa waxay daba joogtaa xiisad ka dhalatay xilka qaadis uu ku sameeyey madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare guddoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf dabageed taas oo uu dabageedna kasoo horjeestay v o a waxa ay la xiriirtay guddoomiyaha cusub ee dhowaan la magacaabay iyo guddoomiyihii xilka uu ka qaaday madaxweynaha hirshabeelle laakiin labaduba nooma suuragelin inaan qadka telefoonka ku helno xiisada u dhexaysa yuusuf dabageed iyo madaxweyne waare ayaa markii hore waxay ka bilaabatay maamulka canshuurta gobolka hiiraan waxaana ugu dambeyn ay sabab u noqotay in uu ku baxo taliyihii booliiska gobolka hiiraan inkastoo aanan weli la aasin marxuumka la dilay haddana xaaladda magaalada caawa waa ay degan tahay